kulanti waxaan akhyaarta hawadaa nagala soconaysay idilkiinba meel kasta waa ad naga dhegaysanaysaan halka ad naga dhegeysanaysaana waa shabakada wararka ceegaag dot com dhawaana yahayd markii tuulada xadhadanka haysiis udhex maray isma kala socda magaalooyinka burco iyo buuhoodle ismadaas oo ka wada hadlayay sidii ciidamada somalilan ay ku sugan degmadaasi werwir dib looga celin lahaa haddaba shabakada wararka ceeg dhodcom ayaa teleefonka magaalada hargeysa kula xiriirtay wasiirka gaashaandhigga ee maamulka somalilan axmed xaaji cali cali cadami ceeg dhodcom ayaa weydiisay qorshaha somalilan ay ku wajahaan ciidamada ku sugan degmada werwir waxa uu yahay
waya bismillahi raxmaan raxiim horta waxaan kuu sheegayaa waa iga sixitaan heshiiska asaaskiisu wuxuu ahaa ciidan ma ma ahayn qodobadaa markii dambe laiskaga lagu darsaday wuxuu ahaa horta sidii nabad loo dadkaa degaankaa wada degaa sidii nabad loo gaadhi lahaa dabadeedna nabaddaa loo fidin lahaa oo loo weyneyn lahaa loo gaadhsiin lahaa ilaa iyo heer qaran bay ahayd markii dambena dee qoladii kulligood maaha qoladii soke oo beriga burco waxaa qalad baa dhacay waxay markii ay sheegeen ciidamada iyo qaadniinkoodiiyo waa rin dawladeed waa rin istaraatijiyad u gaara oo waktiga la gaadha waa marka marka ay nabadayntuna halkii u dambeysay iyo marxaladdii u dambeysay joogto baa laga wada hadli karaa wax qaadis iyo wax qaadis la-aanba cidda ka wada hadli kartaana waa dadka markaa ku shaqada leh baa la weydiin karaa laakiin shuruudo badan oo asaasiya oo ka horeeya baa jira ciidan qaadista waxay u yimaadeen oo meesha ka baxabaa ugu horeeya haddana carqalad kale ma jirto nabadoodii iyo wixii ay markaa saraadiinta labada darafba waanu soo dhaweynay waana naga niyad sami weeye waxaana waafaqsan tahay soo jeedintii iyo gogol fidintii madaxweynuhu ku dhawaaqay laakiin waxaan rabnaa inaan iyadoo marxaladii koowaad la dhaafin inaan loo boodinta shanaad ee horta wuxuu marxaladaha iyo darajooyinkaa kala so kala hooseeya kala sarreeya ay ku socdaan waktiga la gaadho oo marxaladaa la gaadhona si positive oo macquul ah baa cidda ay markaa khusaysaa looga wada hadli doonaa laakiin hadda mawduuc keliya oo ciidan qaadis oo meel yiilay dee labada qolo midna wama khuseeya taas waa arrin qaran oo waxay khusaysaa qaranka somaliland bay khusaysaa iyadana waktigeedii ma bislaan weli baan aaminsanahay wasiir cadami waxay sheegeen shan qodob baa lasoo saaray hal qodob ma ahayn oo keliya in nabadda laga wada shaqeeyo daris wanaagna ay ku wada noolaadaan beelaha kasoo jeeda goboladaas soor sanaaga cayn iyo maamulka somaliland iyo qodobo kaloo laga soo saaray marka somaliland way dhisatay adaana markii u horeysayba ka hadlaynay xukuumaddu dhisatay qodobkaa ciidamada ka saarista marka yaad kaloo la wada hadlaysaan ma cid kale aad gacanta u haadanaysaan oo isimada meesha ka saaraysaan base qorsho kalaa jirta dawladdu ka damacsan tahay ciidamada ku sugan degmada werwid
waan ku yidhi qorshe qorshe horta iskama imanina ciidamada werwide arrin milatari bay ahayd oo baahi nabadgelyo baa loo keenay kaqaadistoodii iyo waxaasoo dhamina waxay iman karaan marka baahidii loo keenay ay meesha ka baxdo oo ay nabadi bedesho wixii iyo colaadii markii hore loo keenay markaan si cad kuugu sheego inta ka sokaysa waxaan ku leeyahay marxaladda aan ku leeyahy oo nabadda aan ku leeyahy way ku koobnayd waa madax dhaqameedyada hadda arrinku ku koobnaa marka waa gobol xaal baanu anagu u qabnaa inay markaas samaynayeen marka arrintu intaa ka korto oo ay gaadho heer ay soo gaadhay saameyn ku yeelato qolad matalan maamulka somaliland ay ku yeelato wejigaas weji yacni matalan nabaddii waa soo dhaweyneynaa wadahadalka beelaha wada degaanka waanu soo dhaweynay waxaa la cugdada aanu ka qabnaa ma jirto waan waafaqsannahay horaan u sheegay inta keliya oo farsamada meesha ku jirtaa ciidanka iyo qaadistiisu dad u khaasa waa istaraatiijiyad khaasa dad mas-uuliyiina bayna leedahay iyagaana markaa waktigeeda lagala xidhiirayaa shuruudi ay ku yimaadeen okay markay meesha ka baxaan wasiir waan ku fahmay waxaad leedahay waa in shuruudaha ay soo maraan isimadu ay raacaan isimada laftoodu miyaanay ka hadli karin ciidanka saarista oo idinka idiin soo bandhigi karin mase somalilan ayaa wadata maamulka adigu aad kata wasiir ka tahay ayaa wata inay cid kale arrimahaas kala hadlaan adoo soo koobaya bal su-aashaa noo sharax wasiir
wa iska sharaxanta waxaan ku yidhi annagu hadday iyagu keenaan intaan b b c iyo idaacada lagu dhufan ay keenaan wax alla waxaanu ka qabno ma jiro oo ay annaga noola yimaadaan oo la yidhi halkaasa marxaladaasay maraysaaye maxaa tala ah opinionka iyo ra'yiga dawladda qabto baa loo sheegaya oo si cad loogu sheegaya cid kaloo aan leenahay markaa ilow ilaa ha soo xambaarto ma aha laakiin waxaan leeyahay waxaa markaa ka koray halkii doodu joogta iyo nabaddu baa sare uga uga kacaysa dabadeedna waxay noqonaysaa in la involve gareeyo la soo geliyo ciddii kale ay khusaysay oo darafkii markaa somalilandna toos cid uga soo gasho bay noqonaysaa wasiir degmada woodwood waan ognahay xilligii ay yimaadeen ciidamada maamulka somalilan xukuumaddii hore ayaa qorshe ku keentay maxay tahay ama ajendaha ku wajahan somalilan ama maamulka adigu wasiir ka tahay ciidamadan haatan ku sugan degmada woodwood maxaad ka damacstay may miyay sii joogayaan oo xili bishii rama soo gashay ma qorsho kale ad dawladda ka damacsan tahay waa la is hor fadhiya ciidan kala idin hor fadhiye maxaad idinku ka damacsatiin ka xukuumad ahaan annagu annagu waa waa caddahay waa saan kuu sheegay waana ku celinayaa annagu ciidamadu kuma iman cidina malama cazumin marti martigelina meesha uma tegeen duruufo jiro nabadgelyo xumaa bay u tageen okay inta duruufihii jiraan way joogayaan wasiir nabadgelyadii ciidan ayaa idin hor fadhiya s c ah oo goboladan ka soo jeeda ayaa idin hor fadhiya ilaa sool ayay leeyihiin waa idinka kicinanaa arrintiina ismada idhi xaal nabadeed baa ku raadinana marka miyaa loo arkirin in meeshii dagaal soo geli karaba haddii ciidamadan sii fadhiyaan degmada werwid
wa wa qof xor buu u yahay aragtidiisa waan ku yidhi anagu qolada fadhida iyo qolada kale oo isor fadhiya iyo waxaa bedeli karaa haddii nabad iyo niyad sami timaado ciidanna meesha ha la qaado ciidan kalena ha yimaado xal ma xal ay keenaysaa ma jirto meeshii markaa sideedii bay tahay ciidamana ma joogi jirin labada dhinac midna ka yimid marka marxaladaa nabadu bislaato oo la gaadho waa waxay duruufihii oo dhami markaa waa baxayaan keenay sababaha waktigaasaana lala sugayaa kudegdega ciidamadiiyo falkufiiqiisa maantu waxbuu dib usii hakinaya waxba waxba wanaaga soo kordhin maayo
mar somalilan ma waxay doonaysaa inay ciidamadeeda kala baxdo oo keliya degmada werwer mase guud ahaan gobolka sool haddii ifan wasiir ay dhacdo adoo bal dhegeystayaasha haatan kaa dhegeysanaya websiteka cagag dot com ama shabakada cagag dot com u sharaxaya ma goboladaas o dhan baad ka baxasan ilaa sool ilaa sanag iyo cayn mase werwer keliya ayaad fuuturka banayn doontaan
maya anigu anigu meelba meelba ciidamadu ka baxayaan ilaa iyo hadda anafka ku dhufta mise werwer waxaan ku yidhi iyo meeshii kale oo joogaanba ciidamadu marxalad la gaadhay ciidan laga wada hadlo iyo ciidan bixintii nabad gaadhay halkaa oo kortay oo iyo safgarad laga gaadhayba ma jiro baan ku leeyahay weli waa horudhac iyo degdeg la degdegayo mooyaane marxaladaasu mid weli bislaatay maaha maxaad u jeedinaysaa dadkan haatan kaa dhegeysanaya shabakada wararka cag dotcom ama ismadii heshiiskan kala gaaray ha ahaadeen ka socday bariga burco iyo buuq hoodle iyo gobolada soola sanaaga cayn gaar ahaan ismadii ka qayb gala shirkaas maxaad iyaga fariin ujeedinaysaa waxaan ujeedinayaa waa dad mas-uuliin ah waa dad muwaatiniin ah waa dad sharafta ummadda huwan waxaan u soo jeedinayaa bogaadin dhiiradkay ku dhiiradeen inay nabadii cirka ku laalantay inay ka wada hadlaan oo ay soo dhaweeyeen aada iyo aad bay ugu mahadsan yihiin waxaana leeya yaanay ku niyadjabin hantaaqooyin badan baa nabadda ku yimaada qaar dabadeed baa ku yimaada qaar gudaha baa ku yimaada hantaaqooyinka inaanay ku niyadjabin ee mar hadday markii horeba u badheedaan ay sii wadaan oo haddaba iyagoo maraaxilkan aan la kala horraysiinayno wixii jiimkii aan alifkii laga horraysiinaynin ay ku wadaan baan kula talinayaa waddo walbana cidda ay leedaho ku habboon loo soo maro lagana daayo meediiha la dhex dhigaayo markiiba wasiir madaxweynaha maamulka somalilan axmed maxamuud silaanyo wuxuu ku dhawaaqay markii uu dhisayay golihiisa xukuumadda adigu aad ka mid ahayd inuu wada hadal la bilaabayo cid kastoo kasoo horjeeda maamulkiisa gaar ahaan s c ama cid cid kastaba ama buuhoodle arrintii xal ku xalinayo goormaa laga yaaba haddaad noo sii hor dhacdo in xukuumaddu ay bilowdo qorshahaasi nabad raadinta wallahi hadda saacadaa xadidi karo iyo maalin iyo wakti ma jiro duruufaa lagu jiraa halwareejintii baanu ku jirnaa weli wasiiraduba matalan qaar baa dhaartay qaar baan weli la dhaarin sidii la rabay weli looma hawlgelin waa taan sheegayo xoogaa iska yaro degdegaase wasiir aan haddaan su-aal kale haddaan ku weydiiyo cabashooyin ayaa kasoo yeraya degmada werwid oo ciidamadaasi ay ku sugan yihiin oo dad baa wasiir saad la socoto ka barakacay markii dagaala halkaas ay ka dhaceen dad u badan maato iyo caruur oo daadsan daafaha magaalada werwid iyo tuulooyinka hoos yimaada idinka was kaga wasaarad ahaan ama ka gaashaandhig ahaan arrimahaasi miyaadan dawladda kala hadli karin sidii ciidamadaasi ay dhibaatada deegaanka ay ay cabashooyinka kasoo baxaya ay aad wax uga qaban lahaydeen waa kaso baa la tixgelinaya wixii cabasho oo muwaadiniinta ah iyagoo aan dembiga lahayn oo meesha joogo degan ku yimaada waana ka xunnahay wixii dhaca wixii ku yimaadana waa laga wada hadli karaa waa caadi